habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda waa habeen jimco ah oo oktoobarna ay tahay caawa toddoba sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggana internetka ee v o a somaali dot com caawa iyo dunida v o e da waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno afar iyo labaatan sannadood kadib aas-aaskii puntland iyo caqabadaha hortaagan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo maamulkaasi waxa weeye dadku waxay markay puntland dhisanayeen ay u jeedeen ama ay arkayeen xukun urursan ama gacan ku urursan ama guruub ku urursan wixii soomaaliya ay ku burbudhay markii u horreysa horta asaaskii puntland dastuur wacan baa jiray nidaam baa la sameeyey dabadeedna wixii waxaa loo bedelay kasta markay wax qofku isagu tasho maarag oo ninka madaxda markaa maamulku jiro hadduu doono u tasho
aniga waxaan qabaa laba aragti oo iska soo horjeeda ayaa hadda jirta labadaas aragtina waxa waaye mid waa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku salaysan doomo ku qarqamay xeebaha gariigga oo ay ku dhinteen dad muhaajiriina kuwo kaleetana lagu la'yahay qodobadaasi warar kale oo soomaalida iyo soomaaliya iyo guud ahaanba dunida ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilikan ayaa jimcaha maantayta ah waxa uu ku dhawaaqay cunaqabateyn dhaqaale oo cusub oo lagu soo rogi doono kuuriyada waqooyi kadib markii waddankaasi go'doonsan uu tiro gontaallo ah oo kuwa balaastiga ah uu ku tilmaamayna wax aanan horay loo arag oo xawliga cabirka iyo weliba baaxadda ay ku socdaan uu aad u sarreeyay ay tijaabiyeen kuuriyada waqooyi ayaa labayo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay waxay sameeyeen lix gantaal oo balastig ah waxaana ay ugu dambeyntii khamiistii toddobaadkan markii la riday laba gantaal ay rideen oo ah kuwa ridada gaagaaban ee s r b m-ka loo yaqaano iyadoo diblomaasiyiinta golaha amniga ee qaramada midoobeyna ay dood ka yeesheen arrintaasi sidii looga jawaabi lahaa gantaalada ridada gaagaaban iyo kuwa dhaadheer ahba gantaallo kaleeto oo laba maalmood dulmaray ayaa jiray dalka jabaan bilikan ayaa bayaan uu soo saaray jimcaha maanta ta waxa uu ku sheegay in sanadkan oo keli ah kuuriyada waqooyi ama jamhuuriyadda dimuqraadiga ee iskeed u go'doonsan ay ku riday afartan iyo kow gantaal oo kuwa balaastiga ah lix ka midana ay yihiin gantaalada balaastiga ee qaaradda isaga gudbo ah oo ay ku tijaabisay isagoo ka jawaabayana waxa uu ku dhawaaqay in maraykanku uu cunaqabateyn saarayo laba qof iyo saddex hay-adood oo iyagu la sheegay inay yihiin kuwa ku howlan howlaha la xiriira dhoofinta batroolka ee waddankaasi kuuriyada waqooyi sarkaal sare oo ka tirsan ukrain ayaa asna sheegay in ciidamada ruushka ay duqeyn ku sameeyeen dhisme ay degan yihiin dad rayid oo ku yaala soboriishka halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof sida la sheegay guddoomiyaha gobolka ayaa bartiisa telegaraamka waxa uu soo dhigay in shan qof oo kaleeto ay ku xayiran yihiin burburka hoostiisa weerarkaasi dhismaha lala beegsaday ukrain ayaa gantaalkaasi waxa ay ku haysaa magaalada waxa ay gantaallo ku garaacaysaa magaaladaasi oo qayb ahaan ay iyagu gacanta ku hayaan sobarasishka halka la yiraahdo waa meesha ay ka dhisan tahay warshadda tamarta ugu weyn ee yurub madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa arbacadii waxa uu saxiixay sharci sheegaya in ruushka uu ku darsanayo dalkiisa zaboriishka iyo saddex gobol oo kaleeto tallaabadaasi oo ay cambaareeyeen dadka yukrein iyo saaxiibada reer galbeedka ahba sidoo kaleetana qaramada midoobey ee ku tilmaamtay taasi mid xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga ah zaboriishka ayaa waxa ay ku taallaa ama ku yaalaba haddii aan iraahdo warshada tamarta nukliyeerka ee ugu weyn yurub waana duqeyntii aagaasi meelihii ay ka dhacayeen belihii lasoo dhaafay taasi oo keentay cabsi caalami oo laga qabo in musiibo ay ka dhalan karto nucliyarkaasi dalka gambiyana waxaa ka bilowda olole guri ka guri ah oo lagaga saarayo dadka markaasi qufaca uu ku dhaco sharoobo sababta dhimashada inka badan sababtay lixdan qof oo caruur u badan oo wadankaasi galbeedka afrika ku yaala saameyn ku yeeshay agaasimaha caafimaadka dalkaasi doctor mustafa beteye ayaa isagoo la hadlaya wakaalada wararka e p waxa uu xaqiijiyey in dhimashada caruurtani ay sababtay dhaawac degdeg ah oo dhinaca keliya ah taasi oo naxdin iyo cabsi iyo argagaxba ku gelisay guud ahaanba dadka labada milyan ee dhan ee dalkaasi gambiya ku nool iyo adduunka oo dhanba hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka w h o ayaa soo saartay qaylo dhaan ay kaga jawaabayso dhimashada dadkaasi sharoobadaasi loo eersaday iyadoo sheegtay in dowladda gambiyana ee kala shaqaynayso sidii loo baari lahaa waxaa sababay kiisaskan isdaba joogga ah ee dhimashada ee ka bilowday dalkaasi waxaana jirta in booliisku ay guri walbaba oo dadka degani ay baaritaano ku sameynayaan guri kastoo ku yaallo meelo ka mid a caasimadda banjuul si markaasi loo xaqiijiyo dhibaatadaasi aan ku bilowna ee ugu yaraan toddobiyo toban muhaajir ayaa ku dhimatay dhowr iyo toban kaleetana waa lagu la'yahay kadib markii laba doomood oo ay saarnaayeen dadkaasi oo boqol iyo afartan qof ka badan ee qaxooti ahaa ay siyaabo kala gedisan ugu degtay xeebaha gariiga labadaasi doomood doonyahan qarraqmay ayaa noqonaya kuwii ugu dhimashada badnaa sannadihii lasoo dhaafay waxaana shilalkaasi dhacayaan iyada oo sii xoogeysanayso xiisada ka dhex oogan labada wadan ee iyagu xulufada gaashaan buurta neto ka tirsan ah ee turkiga iyo gariiga athani waxaa warkan ka soo diray wariyaha v o eda ee athens uga soo warama waxaa soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
markabka ay muhaajiriintu saarnaayeen ayaa ku degay meel jar ah oo ku taalla biyaha xeebta kaythones ee koonfurta bari ee dalkaasi greeg waxaana la sheegay inuu ku dhacay dhagaxbadeedyo hirarka baddu ay ku tuureen mayer steratos harakis ayaa masiibadan ku tilmaamay mid aada u daran Μπροστά μου πνίγηκαν πέντε άτομα. Οι άνθρωποι βγήκανε σε ένα υποτυπώδε πλάτωμα.
Shilkani wuxuu ahaa mid aad u daran aniga oo keliya ayaana arkay shan qof oo dadkaasi ka mid a oo hortayda biyaha ku qarqamay intaanan soo gaarin jawga aad buu u cakirnaa doonida sideed tahriibayaashana laba ayay u kala go'day kooxaha gurmadka waxay isku dayayeen inay soo qabtaan tahriibayaasha badda ku qarqamay laakiin hirarka badda ayaa khatar badan ku keenay Πέντε δευτερόλεπτα του έπνιγαν.
harhaakis ayaa intaasi ku daray in dadkan muhaajiriinta ahi ay ka soo degeen meel konton mitir dhinaca galbeed kaga beegan halka ay ku degeen mas-uuliyiinta dalka greega ayaa sheegay in in ka badan siddeetan qof oo tahriibayaasha ka mida la badbaadiyey amaba badda laga soo saaray iyadoo labaatan ka mida dadkaasi ay caruur ahaayeen waxaana la sheegay doonida hore inay saarnaayeen shan iyo sagaashan qof dad kale ayaa ilaa xaatan la raadinayaa raq iyo ruux meesha ay ku sugan yihiin toban qof oo ka mida dadka lasoo badbaadiyey ayaa loo qaaday cusbitaal meesha ka agdhow halka toddoba iyo toban haweena oo dhintayna meydkooda loo qaaday dhinaca xeebta geesta kalena afartan qof oo saarnaa dooni nooca rabarhka ah oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa dhammaantood la la-yahay dad badan oo tahriibayaalah ayaa sanad kasta ku dhinta biyaha badweynta mediteraneanka iyagoo iskaga gudbaya wadamada turkiga griiga islamarkaana usii dhaafaya amaba doonaya inay uga sii gudbaan wadamada kale ee yurub mas-uuliyiinta griiga ayaa ku eedeeyey dalka ay dariska yihiin ee turkiga in ay tahriibayaasha dariiq dabacsan oo ay kasoo gudbaan siiyeen taasina ay keento in sanad kasta dad aada u badani ay biyaha labada dal u dhexeeya ku madhaan yanis ekawamo oo ah afhayeen u hadlay dowladda griiga ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay sidan sheegay Τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά και ταυτόχρονα οι πλημέλειες της Τουρκίας από τα παράλια της οποίας ξεκίνησαν τα σκάφη αυτά odigun
turkiga ayaa ku eedaysan masiibadan muddo dheer ayay si indhala-aan ah u daawanayeen tahriibinta bini'aadamka waxay ka helayaan macaash dadka sida qarsoodida ah loo safriyo inta ay sidaasi jirtana dhimashada dadku way sii soconaysaa
ilaa iyo hadda lama oga sida ay xukuumadda ankara uga jawaab celin doonto eedeymaha ay xukuumadda athenis dusha uga tuurtay balse ilo xoggaala ayaa v o eda u sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi griigu ay digniino u soo direen doonyaha tahriibayaasha isku dayaya inay dalkooda usoo gudbaan warbixintii wariyaha v o eda anti karazava ay soo dirtay waxaase soo jeedinaysay sahra ciidla nuur halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington wafuud ka qaybgalaysa shirka ugu weyn ee afrika ay abad yeeshaan kuwa arrimaha shidaalka leh ayaa waxa ay walaac ka muujiyey qiimo kororka ku dhacay shidaalka dunida gaar ahaana kadib markii ururka ay ku bahoobeen wadamada saliidda ugu badan dunida soo saara ee la isku yiraahdo opec uu toddobaadkan go-aansaday in aan dhammaan waxsoo saarka shidaalka saddex iyo tobanka wadan ee wadamada saliidda ceyrin soo saara ee afrika ku yaala iyada oo wadamo kaleeto intooda badanna ay dhoofiyaan shidaalka nadiifta vicky shark ayaa warbixintan ka soo diray capton waxaase soo jeedinaya wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan cumar faaruuq ibraahim oo ah xogeyaha guud ee ururka soo saara shidaalka afrika oo ka hadlayay toddobaadka shidaalka afrika ayaa sheegay in tallaabada looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo xasiloonida suuqa caalamiga ah iyo in la hubiyo in qiimuhu aanu hoos u dhicin
waxaan aaminsanahay inay tahay waxa saxda ah ee ay sameeyeen si ay u badbaadiyaan warshadaha waxaana u malaynayaa in waddan kasta uu mas-uul ka yahay ilaalinta danaha muwaadiniintiisa haddii ay yareynayaan wax soo saarkana ay taasi u arkaan inay dani ugu jirto sidaasi ayna ahaanaysaa
rashiid cali cabdallah oo ah agaasimaha fulinta ee guddiga tamarta afrika ee afrik ayaa tilmaamay inay goor hore tahay in la sheego saameynta ay arrintaasi yeelan karayso
waxaan rajaynayaa in qiimaha uusan kor u kicin sababtoo ah afrika waxaan ku tiirsannahay wax soo saarka saliidda ee tamarta nataja masano oo ah madaxweyne ku-xigeenka wakaaladda qaranka ee shidaalka gaaska ee bayfalis ee angola ayaa sheegtay inaysan weli hubin sida ku dhawaaqistaasi ay saameyn ugu yeelan karayso dalkeeda angola iyo nigeriya waa labada wadan ee ugu badan ee soo saara shidaalka qaaradda afrika waxayna xubno ka yihiin opec
waddamada qaar ayaa si ka badan kuwa kale ay saameyn doontaa qaar baa ka faa'iidaysanaya dabcan kuwa wax soo saarka lehna waxa ay ka faa'iidi karaan qiimaha sarreeya laakiinse isla mar ahaantaa waxa ay sidoo kale bixinayaan dhammaan badeecadaha kaleeto sacuudi arabiya oo wax soo saarka ugu weyn ee obeg ayaa diiday inay kala shaqeeyaan ruushka dhimista wax soo saarka si kastaba ahaatee herman wang oo ah tifatiraha maamulka obeg ee fadhigeedu yahay vienna iyo bariga dhexe ayaa sheegay in qofna uusan sheegi karaynin waxa laga wada hadlay mar ay albaabadu xirnaayeen laakiin waxa uu aaminsan yahay in dhimista ay si cad u tahay guul weyn oo uu ruushku gaaray xubnaha obeg ayaa waxa ay sheegeen in kooxdu ay dhimi doonto wax soo saarka laba milyan oo fusto maalintii madaxweynaha mareykanka biden ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aragti gaabana isagoo xusay in dhaqaalaha caalamka uu la tacaalayo saameynta xun ee uu ku yeeshay duulaanka ruushka ee ukraine
warbixintii wariyaha v o eda captain south africa uu ka soo diray vicky sark oo uu soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan ayay taasi ahayd dood cilmiyeed looga hadlay sidii saxaafadda kor loogu qaadi lahaa saxaafad wanaagsanna ka hadalka arrimaha deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ay uga qeyb qaadan lahayd xili dalka iyo goobaha geeska afrikaba ay ka jiraan abaaraha sida ba-an u saameeyey ee soo food saaray afartan sano muddo haatan laga joogo wakhtigii ugu adkaa cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho dalalka ku yaala gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay muddo afartan sano kadib ah waxay wajahayaan abaartii ugu xoogganayd ee soo marta dhowr xili roobaad oo isku xiga ayaa la waayey waxna oomana noqday dhul ballaaran xoolihiina waxaa loo heli waayey calaf lagu quudiyo taasi oo sababtay in qoysas badan ay dhaafaan wixii ay ku noolaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in meelaha qaar abaarta ka jirta soomaaliya ay isku beddelaysa macluul kalabar shacabka ku nool dalkuna ay u baahan yihiin gargaar bani'aadinimo sidaasi oo ay tahay qubarada deegaanka ayaa qaba in abaaraha ku soo laalaabtay dalka iyo gobolkuba ay sabab u yihiin isbeddelka cimilada ee ka jira caalamka soomaaliya oo ah dal qalaase ku jiray muddo fog waxa ugu weyn oo ay saxaafaddu tabiso ayaa ah dhacdooyinka la xidhiidha siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada laakiin hadda urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka oo lagu magacaabo greenlight association ayaa ku dadaalaya sidii warbaahinta dalka ay door ugu yeelan lahaayeen arrimaha deegaanka si loo dhiso wacyiga bulshada waxaana magaalada muqdisho lagu qabtay dood cilmiyeed ay ka qayb galeen ruugcadaaga saxaafadda iyo qaar ka mid a ururada u dooda saxaafadda faarax nuur oo ah xoghayaha ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj oo ka qayb galay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in la joogo xilligii wariyaasha soomaaliyeed ay si weyn uga warrami lahaayeen arrimaha deegaanka doorarka horey ku jirtaa saxaafadda haddaanu saxaafadda deegaanka aan ka hadlin hadda waxaa cararbaabadeen meelna marafar ku taalla oo dhirta laga jaray saxaafadda haddaysan warkaas qaadin oo micnihii bulshada aan gaarsiinin oo dood badan aysan ka furin banallo badan ka furin waxay noqonaysaa wax iska shiiqsan oo idinkale idinku eg marka doorka mid waa kaas mid waxaa waaye in wariyaasha loo tababaro inay ka qayb qaataan tababar la siiyo saxufiyiinta siday uga shaqayn lahaayeen deegaanka inay saxufiyiinta iyo isdhex galaan dadka deegaanka ka shaqeeya iyo dadka deegaanka macnihi waxyeelada u geysanaya inay arkaan saxafiga maxamed maxamuud cadde oo muddo dheer ka shaqaynaya saxaafadda soomaaliyeed ayaa qaba in loo baahan yahay in madaxda sare ee warbaahinta iyo saxafiyiintuba ay door muhiima shaqadooda ka siiyaan ka hadalka arrimaha deegaanka si bulshadu ay u helaan wacyi ku filan oo la xidhiidha arrimaha isbeddelka cimilada waxaa hadda soo baxay dhaqdhaqaaq la yidhaahdo environmental journalism saxaafadda in ay dadka ku wacyigeliso muhiimadda deegaanka dadka qaar ayaa fogeeyey waxay yidhaahdeen environmental justice journalists waa in cadaalad loo sameeyaa deegaanka haddaa geed goonayso waa inaad geed ku badashaa saxaafad ahaan annaga waxaa la rabaa inaan u heelannahay shaqada deegaanka deegaanka waa ku noolnahay wuuna quudiyaa dhirtaan cunno xagee ka timaadaa waxaa cunno xagee ka yimaadaa deegaanka deegaanka in loo sameeyo iyo waxa ku nool sida adiga aada nolosha ugu baahantaha oo kale muhiimin ay ku yihiin saxaafadda marka annaga mas-uuliyadda na saaran waxaa waaye inuu qof walba fahmo muhiimadda uu deegaanka nolosheena u leeyahay si loo badbaadiyo reer guuraageenna
aadan cabdi maxamed oo ka tirsan ururka greenlight association oo arrimaha deegaanka ka shaqeeya ayaa v o eda u sheegay muhiimadda kulankan ay ku qabteen muqdisho oo u leeyahay shaqadooda la xiriirta arrimaha deegaanka barnaamijkan aan qabanayno oo loogu magacdaray doorka ay saxaafaddu ku leedahay arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada runtii saa ka war haysaan geyiga guud ahaan ee soomaalidu degto qarniyadii ugu dambeysay waxaa saameyn xoogan ku hayay isbeddelka cimilada marka la dhahaayo isbeddelka cimilada iyo soomaaliyana waa ka warqabtaanoo geyiga soomaalidu waxaa ku soo laalaabto abaaro joogto ah iyo fatahaado waana qaababka kala duwan ee isbeddelka cimiladu ay dalkeena u saameyso marka greenland ahaan association bal waxaan isdhahnay sidee arintan dadka indhahooda lagu soo jeedin karaa marka la yidhahdo dadka indhahooda la soo jeediyeen waxaa weeye runtii waxaa xusid mudan waxa ugu fiicanoo loo mari kara inay tahay saxaafadda soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida ayax fatahaado roobab yari iyo abaare hadda weli ka jira dalka cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa washington haatanna waxaaad kusoo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan kusoo qaadan doono afar iyo labaatan sano kadib markii la aas-aasay puntland maxay tahay caqabadaha hortaagan in si buuxda uu uga hirgeli waayo doorasho qof iyo coda maamulkaasi saddex degmo oo keliya ilaa iyo haatan ayaa laga hirgeliyay doorasho islamarkaasina golo deegaan yeesha iyadoo ay jiraan siyaasiyiin mar walba ka biyodiida hanaanka doorasho qof iyo cod in puntland laga hirgeliyo qoraal shalay ka soo baxay madaxtooyada puntland inkastoo lagu sheegay in shalayto doorasho qof iyo cod ah uu maamulka puntland qaban doono kana qaban doono toddoba iyo toban degmo oo iyagu buuxiye shuruudaha iyo habraacyada degmooyinka doorasho ay ka dhacayso wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamac ayaa haddaba doodani toddobaadkan dhinacyo kala gedisan isu keentay halkana nooga soo jeedinayso
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan ku eegi doonnaa afar iyo labaatan sanno kadib aas-aaskii puntland maxay tahay caqabadda hortaagan inay si buuxda uga hirgeli weydo doorasho qof iyo cod ah iyadoo axdigii ku-meelgaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka puntland iyodii lagu qeexay qodob dhigaya in muddo saddex sano gudahooda lagu diyaariyo nidaam doorasho oo qof iyo cod ah kaasoo aan weli si buuxda uga hirgelin deegaamada puntland hase yeeshee madaxweynaha shanaad ee puntland ee iminka talada haya siciid cabdulaahi deni ayaa markii ugu horraysay doorashooyin qof iyo cod ah ka hirgeliyey degmooyinka eyl qardho iyo ufayn iyadoo laga hirgeliyey dhismaha golayaashii deegaanka ee doorashada ku soo baxay hase yeeshee waxaa durbo bilowday siyaasiyiin ka biyadiidsan arrinkan horena u taageeray hannaanka xisbiyada si cadna u sheegay in xilligan puntland gudaheeda aysan ka suuroobayn in doorasho qof iyo cod ahi ay ka dhacdo halka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu sheegay in puntland ay ka gudbi doonto hannaanka qabiilka dhowaanna ay bilaabi doonaan hirgelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee dhiman haddaba iminka ma rumoobi doontaa in puntland ay u gudubto nidaam doorasho oo qof iyo cod ah oo ay ku soo baxaan saddexdii xisbi ee loolami lahaa xukunka puntland maxay tahay caqabadda hortaagan hannaanka doorashada qof iyo cod waxaa barnaamijka marti noogu ah siyaasi cabdi xirsi qarjab wasiirkii hore ee amniga puntland islamarkaasna xilal kala duwan ka soo qabtay puntland murwacaasho geella diiriye wasiirkii hore ee arrimaha haweenka iyo qoyska kana mid ahayd aas-aasayaashii puntland siyaasi cabdulaahi jaamac saalax wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland kana mid ahaa urur siyaasadeedyadii tartamayey ditoriso xaawo cali jaamac guddoomiyaha shabakadda uheelanayaasha danaha haweenka kana mid ah guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo arrimaha federaalka soomaaliya dhammaantiinba waan idiin mahadcelinayaa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa dhownahay kulligay waa dhownahay aad baa umahadsantahay su-aasha ugu horeysa waxaan hordhigayaa siyaasi cabdi xirsi qarjab wasiirkii hore ee amniga puntland wasiir maxay tahay caqabada hortaagan in puntland ay ka qabsoonto doorasho qof iyo coda dhammaan khiyaariinta saaxiibadaya oo rag iyo dumar bale oo isku jira halkan oo siyaasiyiinta xoogogaalka ah puntland asaaskeedii ilaa iyo iminkana xoogogaal u ah mar labaad iyo mar saddexaad baan salaamaya waxaana ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye dadku waxay markay puntland dhisanayeen ay u jeedeen ama ay arkayeen xukun urursan ama gacan ku urursan ama guruub ku urursan wixii soomaaliya ay ku burbudhay oo soomaaliyeed magaceedii soomaalinimadii dhammayd oo ilaa iyo s y l iyo halganka loo galay burburiyey xukun guri meel ku urursan buu ahaa marka mar kastaba dadku waxay u fakerayeen xukun baahsan oo dadku ka wada qayb galo oo maaragtay aragtida dadka iyo maaragtay qof walba codkiisa iyo qof walba aragtidiisa meeluu ku galo uu helo dadkuna waxay wada leeyihiin ay maar walba ay usoo baxaan ayaa dimuqraadiyadda dadka ay uga guuxayso loo doonaya dadkuna waxay kala qaadanayaan ururada markii maslaxadda halkaa lasoo dhigo dadka laga gado kay is leeyihiin waa ugu fiican yahay ama waa ugu wax sheegid fiican yahay ama dadku wuxuu ka gatay wuxuu qabanayo haddana lagula xisaabtamayo le wixii shalay aad sheegtay ma qabatay laakiin haddeeyan wuxuu ayan ahayn halkaa ayan marayn oo uu iska yahay xukunka urursan oo gruubka ku urursan dee gruubkaas hadda siday ka yeelaan bay noqonaysaa dadkuna waa ku kala tegaya marka anuu dadka qabaan ahay haddana ururada qayb kamid ururadan anuu kamid ahay dadii ugu horreysay dadkii wax ka asaasay baan ahay fekerka ururada iyo dimuqraadiyada dadkii qabay baan ahay welina anuu dadka qabaan ahay marka maamuladiina soo maray kuwana waktigaa u masaabixi waayey kuwana waktiga intuu u masaalaxay bayeenba uga dhaqaaqin kuwana eeno meel dhaxay kaga bajan xukuumadda hadda jidhaano bilowgii bay bilowday ilaa iyo saddex degmo ayaa hadda doo baalkii dimuqraadiyadii dowladihii hoose laga soo sameeyey dee bartankaaba lagaga jira doorashadii bartanka ayaa lagaga jira doorashooyinkii loo aadayey muqdisho loo aadayo xoogaa hakadka galay maahe brocesskii iyo tbed iyo ururadii iyo kulli bartankaa lagaga jira maadaama marka bartanka lagaga jiro waxaa diidaya in la wado oo degmooyinka lasoo doorto oo maarata degmooyinka xuduudahooda iyo waxood iyo la diyaariyo waxaa diidaya dadka diidaya waxaan qabaa inay yihiin dad aan micnaha aan jeclaysnayn ama aan rabin midnimada iyo wadajirka ummadda reer puntland maadaama aynu ugu horeynay puntland innagu maamul aynaan hooyadii federaalkaan nahay hooyadii maamulka ugu horreeya bay nahay waa in laynu noqonaa hooyada ugu horeyso dimuqraadiyaddu ay ka dilacdo inay noqno dimuqraadiyad lagu soo baxo u gudbiyo wasiir cabdullaahi jaamac
walaal waxaan arkaa anigu markii u horeysa horta asaaskii puntland dastuur wacan baa jiray nidaam baa la sameeyey dabadeedna wixii waxaa loo bedelay customer tailor wax qofku isagu tasho maaragta oo ninka madaxda markaa maamulka jooga suu doono u tasho ama suu doono wax u wado oo ninka madaxweynuhu wax walba ka yahay wadanka maxkamadii baan jirin baarlamaankii oo aan executive ahay oo inu waxqabad lahayn yani dhibaatooyin cayinkaasaa jiray haddaan soo gaabiya hadalkayga dowladda hadda jirta asaas fiican oo la yimi saciid cabdullaahi wuu bilaabay markuu bilaabay saddex degmaa la doortay oo ayl iyo qardho iyo meesha la yidhahdo fayna waa waxaad moodaa in lagaga guulaystay ama codkii uu doonayay uu ka waayay freeze baa laga dhigay waa la freeze gareeyey sanadka bacdi baa boorka laga jafoor yiri saas iyo saas iyo saasaa wax loo kala xiray oo tasdiiqdii la sadiqi lahaa maxkamaddu sadiqi lahayd baa lala dahay guddi doorasho oo dhexdhexaad ah ayaa shaqaynayay waxaa joogay goobjoogayaal eedayntaada maxaad caddayn u haysaa guddiga doorashadu waa government appointee dad u shaqeeya dowladda weye guddi independent iyo xora baa loo baahan yahay oo lasoo xulo oo iyagu dadka kala saara haddii ay muran yimaado ama codatirinta ha noqoto ama guusha ha noqoto ama inaan la daahin karin oo on the spot laya twenty four hours waa hebel baa guulaystay laakiin intiqaanada isgarsoolea saddex beri ama lix bilood hebel baa yidhi maaha midada kale borders waa inay jiraan waan kuu soo noqonayaa wasiir ansiyo murwacasho geelle soo dhawo saal waa mahadsan tahay walaalaha kale oo jaalkay oo ku jira doodana waa waa soo dhaweynayaa walaal horta aniga magacayga caasho geelaa la yidhaahdaa waxaan rabaa inaan isdari yeelo ama fisbi ma ahi horena uma ahayn haddana ma ahi ma ahi dowladda uma shaqeeyo oo hadda wakiilu ma ahi mana ihi koox gaar ah oo mabaadi gaara wadatana wakiilka ma ahi waxa anigu aan cabdaya waxa waaye aragtidayda iyo siday ila tahay aniga waxaan qabaa ee, laba aragti oo iska soo horjeeda ayaa hadda furta labadaas aragtina waxa waaye mid waa aragti rabitaan ku salaysan laakiin caqabado laga gudbi kara ay jiraan een, aragtina waxa weeye aragti diidmo ku salaysan iyo dangaara ku salaysan aragtida ku salaysan ee rabitaanka waa midaas eh, hadda muxuu ahaa wasiir qartubna sheegay oo ah dadku in ay rabaan in ay matalaad dhaba yeeshaan in ay iyagu madaxdooda soo doortaan in ay muxuu ahaaye dantooda ka dhex arkaan ee muxuu aha gacantooda ka dhex arkaan laakiin ay dareemayaan inay jiraan caqabado caqabadahaas waxaa kamid ah bisay la-aan baa jira dadku oo dadku waxay u baahan yihiin in si fiican loo sii wacyigeliyo xisbiyadu waxa ay yihiin iyo kaalmahooda la baro waxaa jira bisay la-aan baa jirta oo dadku waxaysan aada u kala aqoon xisbiyada laftirkooda iyo waxyaabahaas ay yihiin midda saddexaad waxa weeye diyaargarowgii diyaargarowgaas oo wax badanna diyaarsan yihiin oo ah masalan hadda qalabkii wax lagu waxayn lahaa dadkii puntland caawimi lahaa oo niyad u haya marka taas waa dadka rabitaanka anigu waxaan kamid ahay dadkaas rabitaanka qaba sababto a waxaan ogaa xilligii puntland la asaasayey in ay muxuu ahaaye dadku saddex sano kabacdi rabeen ay u dareeraan doorasho ay suurto geli weyday in puntland lagu dhisay hal eel aan lagu dhisin xaq oo ay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo reer puntland oo aan matalaad haysan oo dantooda ka dhex arki lahaa haddii eh, si gaara laysku daneeyo ee laysku doorto midda labaad ee, muxuu ahay haddii caqabadahaas laga gudbo oo xataa ay kamid tahay maxkamadan dastuuriga waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan soomaalida waxay tiraahdaa marka ceelay heshiisa furid way cagtaa haddii marka la sameeyo eh, wacyigelin badan la sameeyo dadka eh, muxuu ahaye isfahamka laga dhaadhiciyo muxuuha isku dayj la noqdo maxkamada dastuuriga laftirkooda waxyaabaha ay qabato waa la yaqaanaa maxkamada sare xubno lagu daray ayaa waxay noqon karaan maxkamada dastuuriga wax uun in lagu heshiiyo waaye marka an waxaan qabaa rabitaanka dadka raba ayaa laakiin caqabadahaas welwel ka qaba caqabadahaasuna waxa weeye hal sano dhan baa hartay haddii sanadkaas marka isku dayjinka la noqdo horey loo socdo anu waxaan qabi karaa inaan xoogaa hore u socon karno hadday meel nooga istaagto xataa meeshaas ee nooga istaagto lagu joojiyo ciddii kale markaas timaada qaarka ay ku imaanayaan oo laga sii wado midda labaad oo dadka qaarkood ay qabaan waxa waaye waa diidmada danta leh diidmada danta leh dadku waxay ka fiirinayaan dhinaca dowladeed dowladda iskuma da-man yihiin dad waxay ka fiirinayaan inaan dantooda meesha aysa ka muuqan dad waxay ka fiirinayaan in muxuu ahaayey dadka iyagu ay muxuuha la socdaan aysan rabinin marka aniga waxaan qabaa isbebedelkaas qaybta dambe waxaa laga sii isbebedelka badan waaye oo hadda markay dantooda arkaan meeshay muxuaha dantooda ka arkaan oo ush ka shaqeynaya marka aniga waxaan qabaa in caqabadahaas yaryar oo dadka rabitaankooda dimuqraadiyadda raba in laga shaqeeyo meel loo soo wada istaago la isfahmo muxuu ahaaye horena loo socdo intii inta la yidhahdo waa la joojinaa dadka meejab inta kuwada dhaco hadhowtana meel loo dhaqaaqa la aqoon waaye lahaa ciddii xataa gacanna siin lahayd meejab iyo ku dhici lahayd maanta alxamdulilah saddex madaxweyne midba meel yar ay soo gaarsiiyeen iyo dowladdan cusub meeshay soo gaarsiisay hadda rabitaan badanaa jira qalabkii baa yaala waxyaaba badan baa yaala degmooyinka magaalaha iyo waxyaalaha ka jira caqabadaha la daboolo waa mahadsantahay waa mahadsan tahay murwacasho geelle ah doctor saxawa cali jaamac maxaad ku dareysaa qodobka caqabada maxaa hortaagan in doorasho qof iyo cod ee puntland ka dhacdo waxay ila tahay wax wadciga la joogo baa keenaya nidaamka qabaliga ah oo ina ku xididaystay oo lafaha ina ka galay oo nin waliba uu yacni isleeyahay amase dadka qaar ay isleeyihiin dantaada ayay ka hor imanaysaa haddii waxa kale lagu dhaqaaqo waa waa waa koow waa qodobka koowaad waa qabyaalada oo ina ku xididaysatay aqoon la-aanta bulshada oo aan aqoonin nidaamkan dimuqraadiyadda iyo iyo doorashooyinka qof iyo codka ah dadku ma yaqaano taasoo u baahan in wakti badan la geliyo oo dadka horta bal wax la baro iyo danaysi gaarihina waa jiraa oo dadku nin waliba waxbuu iska ka dhex fiirinayaa arrinta sidaad hadda wa wax yihiin armaad wax weydaa armaa danahaaga ay ka hor timaadaa dimuqraadiyaddu oo ama lagaa bataa ama lagaa cod bataa ama lagaa wax lagaa bursadaa taasuna way jirtaa oo dhibaatadaas waa dhibaato taagan waxay ila tahay markaa in yacni ifafaalaha hadda muuqda iyo dadaalka la sameeyey oo ama dawladda hadda jirta ha noqoto ama kuwii ka horreeyaba ha noqdaane yacni dadaal baa la sameeyey waxbaa lasoo dhaqaajiyey haddee haddii halkaa dib looga noqdo oo la yidhaahdo misna halkii hore halagu ha lagu noqdo de waa waxa weeye jugjug meeshaada joog faa'iidana ma laha anigu waxaan qabaa iyadoo caqabadahaasu jiraan oo ay u baahan tahay in si aan deg deg iyo iyo iskula soo bood lahayn wax loo furdaamiyo oo wax loo wado ayaan qabaa lamana lamana dhayarsan karo wixii lasoo qabtay oo hadda meel baa wax lasoo gaarsiiyey in halkaa laga sii anba qaado way way ku fiican tahay baan qabaa qofkii yani dantiisa ka arki waayey oo hadda diidaya oo le waxaas lama qaban karo dee isagiyo dantiisa isaga isog iyaga isog laakiin waxaan qabaa aniga intaa tallaabadaa la qaaday waa tallaabo dhiiri gelinaysa in halkaa laga sii wadana waan qabaa ama dawladda hadda jirta ha noqoto ama mid ka dambaysa ha noqotee in maaragtay lagu dhiirado arrintaas sababta waxa weeye haddaan arrintaa la dhaqaajin oo laga sii dhaqaajin halkaa weligeen waxaynu ahaanaynaa dad ku dambeeya dhibaato iyo qabyaalad iyo maxaan ku idhaahdaa minjeclaysi iyo wax daran oo dhan anigu saasaan qabaa cabdullaahi jaamac kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa in puntland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo ay ku wada qanci karaan ururada u tartamaya hogaanka puntland markii walaal sharci sharci loo sameeyo lagu kala baxo oo ay jiraanin shuruudaha doorashooyinka lagu galo oo ay joogaanin wixii laysku qabto laga aadayo constitutional court ama ay jirto supreme court independent oo aan cidi soo magacaabin labada labada gole soo magacaabin ama sidii ugu shaqayn jirtay maxkamadda sare oo sharciya loo sameeyo oo iyagu aanay bias ahayn waa la gaari karaa teeda kaleeto puntland waxyaaba caqabadaha hortaagnaa doorashada madaxadii soo martay bay ahaayeen ee shacabka ma ahayn shacabku waa diyaar heegab buu ahaa laakiin nin waliba markay ama sanadu hadha ama lix biloodu hadha buu yidhahdaa wax maaweelo lagaga dhigtaa bay ahayd aan daacad laga ahayn hadda lafteeda tii oo kale u muuqataa siciid intuu bilaabay oo dadkoo dhan u heelanaayeen buu joojiyey madaxweyneha hadda joogaa dabeedna markii hadda sanadu haray buu leeyahay aynu samayno xisbiye kaleeto shaqooyin badan laakiin laakiin laakiin cabdullaahi aan kaa dhex cabdullaahi aan kaa dhex galay boqolkii maalmood oo u horreeyey baa xukuumadda siciid cabdullaahi deni ay soo bandhigtay xisbiyada iyo guddina ay ku magacaawday
walaal sax bay ahayd si wacan bay u socotay laakiin hakad baa galay hakad kaa galay waxaa keen wuxuu keenay events kale oo waxyaaba kaleo dhacdooyin kale oo dhacay baa jiray kuwaas hakad bay geliyeen hadalkii siciid uu ku bilaabay sax buu ahaa laakiin gadaal sax kama uusan ahayn aan sii caasho geelle
marka aniga midda keliya oo ii muuqato waxa waaye puntland sidee ayay niyad niyadda shacabkeeda iyo horumarkeeda sideeba usii socon karaa aniga sida usii socon karaa keliya waxa waaye dadka cuqdada ka qaba inaysan matalaad haysan inay matalaad helaan dadka muxuu ahaaye niyadda u haya inay puntland ay hore u socoto inay hore usii socoto aniga musawirka ii muuqda waxa waaye in aan wakti la lumin in hore loo socdo in hadday istaagto xataa macnaheedu ma aha hadday istaagto madaxweyneha ku darsanaya aniga ilama muuqato puntland wakti bay leedahay way kusoo caanamaashay mar baa korar siyimid markaa dagaal baa ka dhacay dad baa ku dhintay dadku dhibaatada way dareensan yihiin aniga waxaan qabaa muddo korarsi madaxa iigama jiro aniga waxaa madaxa iiga jira waxa waaye meesha la gaari karo in la aado in la dadaalo isbeej la noqdo dadka puntland ka wada shaqeeyaan qof kasta dantiisa shaksiga xagga dhigo daddakood ku fakero marka marka la marayo muxuu ahay aan cabaar hore u socono macnaheedu ma ahan haddii aan la horumarsan la kororsan muxaa dimuqraadiyadda waa istaagaysaa ma aha iyadoo halkaas joogta ayaa buundo la saarayaa madaxweynihii kale oo yimaada qaabku doon ha ku yimaado heshiis baa wax walba lagu yimaada qaabka reer puntland ku heshiiyaan marka uu ku yimaado madaxweynuhu saasaa laga sii waday haddaan labaatan degmo gaarno haddaan toban gaarno haddaan shan iyo toban gaarno maanta saddexda noo samaysano waa ka duwan yihin kuwa inta madaxweynuhu wareegto qoro la kala diro waa ka duwan yihin waa shacab baa doortay matalaad bay ku joogaan niyad wanaagsan bay ku joogaan sida isku yimaadeen waa ogyihin markaan waxaan qabaa in horey loo shaqeeyo waxaan qabaa dadka reer puntland inaysan welwelin oo ka welwelin horey degmooyinka waa la yaqaanaa degmo kastana waxa weeyaan keliya waxay ku xiran tahay inuu dadkan ka fahmo yidhaahdaan degmo hebel intaas haddii shee la kala jebshiqo degmadaas intaasa u go-o degmadaasna intaasa u hadhay tirakoorka waa la samayn karaa qalabna waa yaalaa iyo wax ku filan oo lagu bilaabo marka inaa la niyad jarin doonaan qabaa puntlandna doorasha ka dhici karto annaga waanu danaynayn hebel ma rabo iyo hebel baa gaabinaya annaga hebel imaha buucdo aniga puntland baa hor taalla asalaamu calaykum dood baan ka qabaa walaa dhiga raalihaw faadmo puntland asaaskeedii iyo maanta meeshay marayso wax badan baa isbedelay dastuuriyan dastuurka in dib loogu noqdo oo la saxo horta isaga miyaana intaynan doorashay iyo waxba la aadin waayo sool iyo sanaag iyo cayn in dib loo eego xaaladooda miyaanay ahayn xildhibaanada ka imanaya waxay noqon doonaan in in laga wada hadlo lagu heshiiyo mawaanay ahayn waxaan isleeyahay waxa waaye wax walba waxay ku imaan karaa wadahadal shalana waxay lagu dhameeyey puntland anaga ilaa asaaskeedii baan joognay shalay waxay lagu dhameeyey waxay ahayd walaal iyo muxuu ahaaye iyo sidaan hala yeelo xal bay ahayd waxaa laga yaabaa dad aan hal xildhibaana lahay inay xildhibaano badan leeyihiin waxaa jira kuwo mudnaa in la siiyo inaansan waxba helinin marka waxaa loo baahaya waxa waaye inay dad wada fadhiistaan inay ka wada tashadaan inay maxaa doodo badan dhacaan in maxaa waxaa la jiijiido laakiin labay ku kala imanaysaa diidmo qayahan iyo iyo aan wax toosino caqabadaha in laga hor yimaaday rabaan wakti baan haysanaa dad aqoon lebaa jooga dal iyo dibadda puntland dadkii soomaaliya dhidibada u aaqiyaa jooga aniga waxaan qabaa tabashada inti iska dayno inaan hore u soconno aanu ka doodin mid wax walba oo khaldanna sidii aan ku hagaajin karno inaan ka doodnaan qabaa aanu hore soconaa qalbiga iga suga waxaana aaminsanaya keliya puntland ku horumari karta inay tahay wasiir hore cabdi xirsi ma muuqataa in siyaasiyiinta maamulka iyo shacabkuba ay u bislaadeen in laga dhabayo in puntland laga hirgeliyo hanaanka dimuqraadiyadda ee arrinta ah dimuqraadiyadda cudurdaarka ee hadda uu saaxiibkay uu samaynayo ama leeyahay cudurdaar ka dhigaya ma waxay noqonaysaa puntland meeshay labaatan iyo afar sano ka hor taagneed ha taagnaato ma waxay noqonaysaa in mar walba laysku canaanto laysku maago oo suuqa ama ama midiyaha ku jidhaan ay ku jidho dad bay hagbad u tahay puntland markii dimuqraadiyad la dabco in la aado la yidhaaho aadana dadka qaarkood ay odranayaan soomaalida dad bay hagbad u tahay misna in iyagu cilada ugu horeysa ay yeeshaan horta dadka inay puntland hagbad ahayn oo puntland dadka u dhaxayso oo ummadda codkeeda wax ku hesho oo ummadda deegaankeeda wax ku hesho oo ay puntland horey u socoto oo dimuqraadiyada aado yaa diidaya hala fiiriyo horta bal wax diidaya ee qodobka kale qodobka kale waxa weeye hadda saaxiibkay wasiirkeena wuxuu yiri gobollada maqan gobollada maqan oo puntland dastuuriyan ugu qoran waa maqan yihiin dimuqraadiyaddu aan la aadin miyay kusoo noqonayaan mise iyadoo dimuqraadiyad la aaday markii loo fakeray sidii lagu soo celin lahaa iyo kala wadaagii iyo wadajirkii iyo wixii lagu heshiiyey iyo sharigay ahayd iyadoo laga midaysanya baa lagu soo celin karaya mise dimuqraadiyad la diida bay kusoo noqonayaan iyaduna kusoo noqon mayaane waxay kusoo noqonayaan wadatashi iyo wadajir iyo sidii lagu soo celin lahaa oo lagu dooni lahaa iyadoo dimuqraadiyadin loo waday dadku inuu meel fadhiyo inuu horey u socdaa laga rabaa meel ma fadhiyi karno ma oran karno wax fadaraa la yidhahdaan ma jira iyo sidiisa federaalka aada maqlaysid maxaa federaal lagu yahay federaal waxaa lagu yahay innaga laftigeenu markii aynu horey u dhaqaano dimuqraadiyad samayno ayaa wax fadaraa la yidhaahdaa gadmi karaan ama imaan karaan laakiin haddaadan ba adigu meeshii kuuga horeysay afar iyo labaatan saac ka hor aadan ka dhaqaaqin cid kaleoo soomaaliyana ma dhaqaaqayso marka haddaynaan maanta dimuqraadiyada iyo horumar ayna horey ugu sii dhaqaaqin dib baynu u noqonaynaa qofku ma uu suurtagelayso xilli laysku nacay baynu maraynaa lixdan iyo lix lasoo saxiixo dadku isku naco qabiilaadku isku nacaan isimadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo nabadoonadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo sababta orod soo saxiix baan leeyahay markii qolkaa galana toban baa daaqadaha uga soo dhaxaysa intaasoo wiil oo ilmaadeera oo wax baratay ama wax garanaysa baa cadaaladdarra halkaa uga dhacaysa laakiin haddii dimuqraadiya jiro labada wiil labada wiil oo walaalaha ninba urur buu gelaya ninba xisbi buu gelaya ninba hersi buu ka soo baxaya midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ama puntland baa halkaa ka bilaabanaya wax la wada leeyaa soo baxaya wax la wada ilaashanayaa soo baxaya laakiinse arrintii ay guruubka oo gacan wax kooba gacantooda ku timay oo soomaaliya ku burbudhay innagaa ku burburayna haddaynaan ka gudubin meeshii yaan laga dhaqaaqi waxaan arkaa inay tahay guri qaniin leh oo aan laga kacayn oo aakhirka laysku laynayo oo ummaddu ku kala jabayso oo laysku nacay oo lagu daalay oo aan dadka waxgaradka ka gadnayn bay noqotay hadda ururadu waadi dhaweeyi jiraan ururadaa ka dhimay siyaasiyiintu ururaday ku wada kala jireen tartan bay ku jiraan nin walba meeshiisu ku qarqsay fekerkiisuu dadka ka gadaya tuulooyinkii u maraya cidii isma haysato siyaasiyiintii oo dhan baa rag iyo dumarba ku jira war dadku ururada iyo ha kala galo siyaasiyiintu dadkii waa bartay waa batay waxbuu bartay ma taagnaan karo nin saxiixii iyo gruub saxiixo dadku meel cidlaa uma ogan karaan waana ku dhinteen waana isku naceen inay isku dilaan ba hadha keliya
doctore saxaawo cali jaamac aan siiyo bal aragtideeda ku wajahan in la heli karo doorasho xalaala oo dadku ay xisbiyadoo dhan ku wada qanci karaan saadu waxa weeye soomaalidu waxay ku maahmaahadaa ma tallaabaa la socdaa mise taagtaadaa la socdaa ma fahamti waxaan ula jeedaa puntland waxaan qabaa tallaabo inayan tiigsanay inay taagteeda intay hadba gaari karto ay socodsiiso dimuqraadiyadda hadba intii la gaari karo ma aha in gobolada maqan iyo kuwa maxaanku idhahdaa aan weli la gaarin iyo kulli waxaas oo dhan mar lama soo koobi karo awoodeenna imkaaniyaadka aynu haysano sida aynu nahay taaka taaka lama guuri karee tallaabo intii la intii awooddaadu la eg tahay baa la guura aan siiyo aan siiyo wasiir cabdullaahi
walaal aad baa umahadsan tahay faadimo inta inaan election qaadin oo inaan doorasho gelin inaan wax inaanu samayno conference ka kooban ma gobolada iyo waxgaradka ummadda oo debate la samayo oo guidelines doorasho dariiqi loo geli lahaa sidii loo geli lahaa oo mushakilada ummadda ka hor iman kara sidii loo xalin lahaa maalum daraasad shaamila baa loo baahan yahay laakiin saddex magac oo xisbi inta la samaysto in la yidhaahdo xisbi hebel baa gelaya waxyeela inoo noqonaysaa xal inooma noqonayso waa inay jiraan guidelines waa inay jiraan guddi doorasho oo neutral oo dhexdhexaada waa inay dheexan tahay oo cad tahay waad aragtay tii maraykanku intaasoo sano jirtay baa muran ka yimi iyo buuqa ka yimi marka aliawalu shardi aakhiru nuur baa layidhi wixii lagu heshiiyo waa wax lagu heshiiyey isagana soconaye haddii gobolada ah maqan wixii laga yeeli lahaa kuwa jooga sidii ay doorashada u geli lahaayeen kuwa aan xuduudaa lahayn sidii xuduudaa loogu samayn laha yani loo shaqa badan badan badan baa u taalo oo loo baahan yahay in dadku laga dibeed garayo go-aan laga gaaro laakiin madcinin dimuqraadiyadda diidane ma jiro dimuqraadiya waa wax loo baahan yahay waa macaani iyo qaraar meel ku wada yaal nina waa guulaysanaya nina waa lusgaraynaya waana caadi laakiin waxa weeye waxaa la sameynay waa in sharci lagu sameeyaa faadumayo horta arrintan matalan hadda xuduudahoo kale innaga dowladihiina soo maray dowladdii kacaanka ahayd iyo dowladdii lixdankii nidaamka xuduudaha waa nidaam qoran oo gogolahaad ka heleysaa sideeda degmooyin waa la badin karaa degmooyinku sideeda xuduudahoodu caalamkana waa waaba international arrintaas oo arrin maaragtay qaldan maaha degmooyinka innaga wiki inoogu dambeeyo dowladda inoogu dhacday boqol ilaa sagaashan baa ugu yaraa xuduuddo xuduuddooduna kala bartan ka yahay haddaynu degmooyinkii badino gobolladii badino degmooyinkii badinayna dee laba nidaam baa jiro midna waa midii hore degmooyinkii hore aynu lahayn intay ahayd midna waa intaynu badinay haddaynu kuwii hore la arko xuduuddooda way iska caddahay iyaga oo waa wax la yaqaan oo wax hadeer xuduudeyn u baahan maaha waxaynu ku darnay ama lagu daray ama gobol haatee ama degmo haateena laba degmo hadday soddon kilomitr isu jiraan xuduudeeda waxa weeye waa shan iyo toban iyo shan iyo toban kala bartanka weeye degmo warda tuulay u baahan tahay ay cashuur ka qaadato oo iyadu wax lagu daaco oo dhibaato badan le maba haba sideeda lixdankii dowladihii ahaa xuduudaha magaalooyinku ay isu jireen laba boqol bay ahayd maxamed sidaad barreena sagaashan ilaa boqol iyo toban buu kaga tegay degmooyinka isu jira innagu haddaan badinayna iyagana xuduuddoodu wax maaragtay mid aada usii badan ma noqon karno dadku waa inuu dha dadkii waxbuu bartay siyaasiyiintii way barteen waagay koobnaayeen maaha dadkii waa soo batay lama dhoomnaan karo albaab laakiin dadku waa inay helaan meelo ay ku nafsisaan aragtidooda ku muujiyaan labada wiil ama la- gabadha iyo wiilka walaalaha laba xisbi waa inay ku kala jiraan kusoo kala baxa dadku codkiisa waa inuu gato qabyaaladii baa halkaa ku baaba'aysa oo ku dhimanaysa oo aragti baa la isku raacaya marka anigu waxaan qabaa dhibaatada sida wax loo adkeynay waxa inaga dhiman waa sax sidiisa siduu sheegay Eh, waa sax wixii inaga dhiman waa laga doodayaa dee aw- waxa weeye waa in la sameeyo wax kastoo inaga dhiman oo dimuqraadiyadda ku hirgeli kadho cidda markaa xilka haysa oo mandate-ka haysata waa in loogu loola tago oo la yidhaahdo sida tan baa annaga hawsheedu ku dhammaanaysaa waa inaad dhimaysid oo waa in lala tashado oo tala wadaagay ka noqoto wax meel isaga go-an oo qof albaab u xiran ma qaba inay tahay hadday tii beeg tahay hadday tahay ar- wasaaradaha shaqada leh hadday tahay madaxweynaha waxaasoo dhan tala aan wadaagno weeye oo inagoo dhan inaga dhexaysa saynu u dhaqaaqi lahayn dadkeena midnimadiisa wadajirkiisa horumarkiisa soomaali ku dayasho inaynu inagu example u noqono saynu shalay example-ka ugu hayn maamulka gabagabadii barnaamijka waxaan ka dhiganaynaa qodobka kala soo jeedin aan siiyo wasiir cabdulaahi
Een, walaal kulligay waxaad moodaa is- isku si baan wax u wadnaa walow aragtida iyadu ay meela ku kala duwan tahay puntland isbedel inay hesho waa waa lagama maarmaan laakiin wixii ay ku jirtay wax ka fiican inay hesho waa muhiima taasna waxay ku iman kartaa iyadoo la doodo oo laga wada hadlo aanu go-aanka kama dhamaystahay qof gacanta ku jirin wixii brainstorming inta la sameeyo maskaxa isu yimaadaanin la munaaqashooda wax walba sida ugu fiican markaa inta la qorto lagu dhaqaaqo anigu baan soo jeedin lahaa failure oo hor le weeye waa mahadsan tahay Eh, murwaca shageelle soo gabagabayso faada waa mahadsan tahay Eh, horta mid waxaa rabaa dadka dhinaan wada xasuusino shalay markaan dowladda soomaaliya aanu lahayn federaal baa rabnaa oo waa ka guureynaa ujeedkayga ma ahayn macnaha in halka magaalooyinka waaweyn keliya ay dhismaan magaalooyinka waaweyn keliya la joogo ujeedku wuxuu ahaa adeegii baa naga fogaaday waxaa rabaa dadka ugu dambeeya inay marka adeeg gaaraan sida ay ku gaari karaanna waxa waye qolo walba in kalsooni loo siiyo inay isdoortaan waxa weeye anu waxaan aaminsanahay Een, in loo baahan yahay wadatashi wadatashigu markasta waa waxa ugu wanaagsan xilliga soomaalida waxay tiraahdaa dhayda dhan koortaa kuusoo dhacday waxa aad tabaysid iyo meesha aad midnimada ka filaysid wuxuu soo bixi karaa waxa marka dadku wada hadlaan waxaan dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudahada aan kula talinayaa waxa weeye ugu yaraan bil walba inay dhacdo een, muxuu ahaaye een, barnaamij ballaaran oo dadka ku wada hadlo oo cilada meesha jidho looga hadlo oo meesha wax ka khaldan yihiin lagu saxo oo bil walba dhaca oo aan maxaa talooyinka dadkan aruurin taasaan way aaminsannahay inaan hore u soconaan aaminsannahay inaan jeedin nadiifka guuradaan aaminsannahay inaan iska saarno caqliga nagu jiro oo ah waxbaa la kororsanayaana baan aaminsanahay sababtoo ah dadku talada ay ku goostaan bay mise ay ku dhacaysaa wax walba Eh, wasiir cabdi xirsi waxay tahay tala soo jeedintaada
aniga tala soo jeedinteeda waxa weeye dadka reer puntland meel kastoo joogaan waa salaamaya waxaana leeyahay waa soo halganteen waxbaa soo qabsateen dowlad baa dhisateen doorashooyin baa samaysateen soomaaliya example baa u tiiday ciidamaha misooma idinlama joogaan sidaynu dimuqraadiyad ugu dareeri lahayd oo xisbiyada u kala geli lahayd oo cid walba ay dadka wax uga gadan lahayd aynoogu soo bixi lahayd oo aan dalkeena u difaacan lahayn oo aynu horey ugu dhaqaaqi lahayn oo soomaaliya example aynu ugu noqon lahayn dimuqraadiyad iyo in la isdoorto inay dhici kadho oo laynoogu raaci lahaa si aynu uga baxno dowladda federaalka four point five ay ku taaganta oo laga bixi la'yahay iyaguna ay uga baxaan oo inagu example aynu u noqono doore saxaawo cali jaamac maxay tahay kelmadaada ugu dambaysa ee ku wajahan tala soo jeedinta wallahi faadimo w- horta wixii la jeedin lahaay oo dhan waa la jeediyey marka waxaan leeyahay yaan la biqin yaan mashkilad lagu abuurin yaan madmadow loo yeelin waa in dimuqraadiyadda laysu taagaa caasho dee la bekree ahaa in la tashado oo la- dadka la isugu yeero oo la wa- kala wadaag la noqdo oo dadku fikirka ay wadaagaanna aad baan u taageerayaa aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe nabadgelyo
faadimo yaasiin jaamac ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa idaacadda fiidnimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o e da anigii adinka iyo in badan oo naga midaba aan ku wada nasanno heeskan macaan nolosha maysudhaaran nolosha nolosha nolosha maysudhaaran
guud ahaana idaacaddeenni waxaan kusoo gebagabeynaynaa heeskaasi waa shahre cabdi axmed iyo bahda v o edo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan dhiga dhidibada maudhisna ruuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina